ilaa afar milyan oo qof oo kanadiyan ah oo dembiyo loo diiwaangeliyey kuwaasoo soo dhammaystay xukunnadooda ayaa la sheegay inay ku adag tahay inay shaqooyin helaan sida lagu xusay warbixin dhowaan la soo saaray caqabadaha ay la kulmaan ayaa la sheegay inay ka mid tahay takoor dhanka shaqada ah xitaa haddii ay leeyihiin xirfad shaqo misena dembiyada ay horay u galeen aysan xiriir la lahayn shaqada ay qabanayaan sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in ay ku adag tahay isdhexgalka bulshada islamarkaana intii ay xabsiga ku jireen aanan loo diyaarin sidii ay mar kale dib ula midoobi lahaayeen bulshada warbixin cusub ayaa tilmaamaysa in shirkado badan oo kanadiyan ah aysan u soo jeedin inay shaqaalaysiiyaan dadka horay dembiyada u galay warbixinta ayaa lagu saleeyey waraysi lala yeeshay ilaa afar boqol oo qof oo maamula shirkado taasoo ay samaysay john howard society of ontario oo ah urur aan macaash doon ahayn oo u ololaysa ka jawaabista dembiyada iyo sababaha keena ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya ka qaybgal loo dhan yahay oo dhanka shaqada ah iyadoo aanan loo eegeyn qofka inuu xabsi soo galay in kale waa kan abukaate cabdulaahi barrawool oo ka mid ah madaxda ururka walkers action center oo ah urur u dooda shaqaalaha gobolka ontario kaasoo ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic laba milyan oo shaqaale
xuseen waa mahadsan tahay waa su'aal aad u fiican horta haddaan ku hormaro dembiyada waxay u kala baxaan kuwo yaryaroo minor la yidhaahdo iyo kuwo waaweyn oo khatara sidii violence oo kale marka kambaniyadana waa kala duwan yihiin kambaniyada brivateka ah oo shaqooyinka hoose loo qabto innaba ma baaraanba criminal record ma baaraan laakiin kambaniyada waaweyn ayaa baarta oo mataqaana qofka inuu criminal record leeyahay marka hadda laakiin waxaan kuu sheegayaa dembiyada yaryarkaha dadka gala annaga aad iyo aad baan ugu doodnaa waxaan soo jeedinaynaa in aan loo fiirinin oo criminal record dembiyada markay yaryarihiin dadka xabsiyada horey usoo maray oo dhibaato ka haysata dhanka shaqada waxaa ka mid ah dhalinyaro soomaali ah oo aanan si rasmi ah loo shaacin tiradooda yaasiin abikar oo ah suxufi muddo degan dalkan ayaa qaba in takoorka dhanka shaqada ay sababto in dhalinyaro badan ay mar kale geystaan dembiyo ay ku galaan xabsi maadaama aysan jirin cid shaqaalaysiinaysa
xuseen sida aad la socoto waddamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhammaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u samayso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududayso si qofkaasi uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo ugu noqdo qof shaqaysana waxaa jira in dowladda federaalka iyo kuwa gobolada iyo magaalooyinku ay dhaqaalo siiyaan ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee qowmiyadaha kala duwan ee dalkan balse taasi ma daboolin wax ka qabashada dhalinyaradaasi waa kan mar kale yaasiin abikar run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacaga badan ay ku bixiyaan sidii dhallinyaradaas loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ko oola balse su-aasha u baahan in la isweydiiye waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhallinyarada soomaaliyeed jawaabtu waxay tahay maya haddii ay samayn lahaayeen ma filaayo in dhibta maanta dhallinyarada soomaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd khubarada qaar ayaa qaba in wax kabeddelka nidaamka shaqada iyo dardargelinta shaqo abuurka dhallinyarada oo ay qayb ka noqdaan ururada bulshooyinka ee dhaqaalaha ka hela dowladdu in lagu samayn karo isbeddel la xidhiira takoorka dhanka shaqada ee dadka ka soo baxa xabsiyada xuseen nur xaaji v o a toronto